iskoolka badar ee magaalada kismaayo ayaa ka mid a iskuullada ay sida lacag la-aantaa wax uga bartaan carruurta kasoo jeeda qoysaska danyartaa iyo kuwa baahiyaha gaarka qaba qayb ka mid a iskoolka ayaa wax lagu baraa carruurta baahiyaha gaarka qaba gaar ahaan kuwa maqalka naafada ka iyo kuwa aragga naafada ka waxaana hadda iskoolka wax ka bartay in ka badan boqol arday oo maqalkiyo araggala kuwaas oo isugu jira wiilal iyo gabdho ka mid tahay ardayda maqalka naafada ka ee hadda iskoolka wax ka dhigtan waana fasalka labiyo tobnaad ee dugsiga sare waxa ay sheegtay in waalidiinteeda iyo macalimiintu ay ku dhiirageliyeen inay wax barato magacee waa xabiibo cali cabdiqaadir okay xiisooyinku waxaan ku qaadanaa maadada markii macalinku nooma soo galo wuxuu nagu baraa macalimiinta waxay nagu fahansiyaan luqadda soo labaashada oo sign language-ka ayaa waxay nagu baraan macalimiinteena waxaa iigu dhiirigeliyey ugu horeen macalimiinteeda oo mar walba yani imaadaha xaafadaha wacyigelin sameeya si ay manii waxaa jiro caqabad waxaa jirto waalidiinta ma oga micnihii ardayga inuu manii wax baran karo ardayga baahiyaha gaarka qabo sida ardayga maqalka naafaha ka ah ardayga lugaha iyo gacmaha naafaha ka ah waalidiinta siiba kaas aan dadka maqalka naafaha ka ah waalidiinta ma oga in ay wax baran karaan oo iskuul imaan karaan ay ka fiican yihiin ardayda kale oo wax maqla ay wax ka fiican yihiin oo ka dadaal badan yihiin dhanka kale xasan axmed isaaq oo ah maamulaha qaybta ay wax ku bartaan dadka baahiyaha gaarka qaba ee iskoolka badar ayaa faahfaahin ka bixiyey sida wax loo baro caruurta baahiyaha gaarka qaba iyo cidda ka caawisa waxbarashada gaar ahaan sektarka baahida gaarka ah ama loo yaqaano isniida waa dhowah soodawada iskuulkan badar model school secondary and primary school waa school inclusive ah ay u dhan yihiin ilmaha baahida gaarkaa iyo kuwa baahida gaarka aan ahayn labadaba ay ka howlgalaan waa iskuulka keliya ah kismaayo ay joogaan macalimiinta baahida gaarka ah ay joogaan oo ka waxbaraan iyo kuwa baahida gaarka aan ahaynba waa iskuulka keliya ah ee kismaayo ugu weyn een ah iskuulka micnaha ay ka howlgalaan labada dhinacba oo inclusive ah iskuulka micnaha baahida gaarka ardayda qaybaheeda kala duwan ay ilaahay u makaniyay in macnaha waxbarasho ay ka helaan iskuulka qaybta hadda baahida gaarka ah waxaa wax ka barato ilmo boqol iyo lix cunug ah lixdan iyo sideed waa wiilal soddon iyo sideedna waa gabdho naafada laba nooc ay isugu jiraan maadaama ay naafadu ay macnaha ay noocyo badan tahay laakiin hadda annagu iskuulkeenna ardada dhigato oon qabano waxaa weeye ardada indhoolada ah iyo ardada dhigolada ah maqalkala iyo aragga simbol waxay ku bartaan ardayda baahida gaarka ah qaybta markaan ku hormaro qaybta dhagolada ah waxay ku bartaan sida ardada kale ee caadiga waxay u bartaan buuggii qalinkii joogtii ee la saarayay sabuurad lagu qoreeyay sidii unbaa micnaha wax ku bartaan ardada kore waxay ku barin jireen maadaama macalimiinta le ay ku kala duwan yihiin macalinka inuu takhasus u leeyahay ama uu yaqaano saynka lay ku kala duwan yihiin laakiin aaladda waxay ku bartaan kuwa micnaha dhagolada ah waxay un ka la mid yihiin ardada kale ee micnaha caadiga waxbarata ay la mid yihiin ardayda baahiyaha gaarka qabe ee wax ka barta iskuulka badar ayaa waxaa waxbara macalimiin loo tababaray iyadoona ah ardayda maqalka naafada ka ah si caadiya wax loo baro balse macalimiinta waxbare ay yihiin kuwa loo tababaray luuqadda sayn languweejka loo yaqaano ee ardayda maqalka naafada ka ah wax lagu fahansiiyo halka ardayda aragga naafada ka ah wax lagu baro qalab gaar ah oo ka caawinaya inay wax bartaan